bismillahi raxmaan iraxiim kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga waraysyada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa habeen talaada taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha sideedaad ee agoost sanada laba kun toddoba iyo toban qodobada aan barnaamijka caawa idinku hayno waxaa ka mid a dowladaha soomaaliya iyo indiya oo kala seexday heshiis maxaabiista ay isku dhaafsanayaan labada dal
in maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran dalkan indiya eena maxkamadahooda xukumeen ay xukunkooda ku qaadan karaan wadankoodii hooyo ee soomaaliya kuwa hindida ah oo maxkamadaha soomaaliya ay xukumaanna iyaguna ay xukunkooda ku qaadan karaan wadankooda hindiya
waraysi dhinacyo badan taabanaya oo aanu la yeelanay xeraalyaha qaranka oo ka mid a wafdi ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya oo ku sugan waddanka indiya islamarkaana heshiiskaasi soo saxiixay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waxyaabaha kale aanu idiin heyno waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo waraaqihii waraaqahooda aqoonsiga ka guddoomay safiirada wadamada czech republic iyo sidoo kale waddanka aireland waxaad kalood barnaamijka kaga bagan doontaan waa maxay qorshaha dowladda ee lawaraagi la wareegista ammaanka dalka wadamadi waxaa kaloo hadda u qabsoomay in wadahadal toos ah ay wasaarad ahaan iyo ciidanka xoogaba ay qayb ka noqdaan transitionkii ama howlihii ku aadanaa amisom iyo dalka ay ka hayeen siday ogala wareegi lahaayeen
waraysi aanu idinka hayno wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan waxaan kaloo aanu idiin haynaa muqdisho maanta ra-iisul wasaare xasan cali kheyre waxa uu furay oo uu dib u howlgeliyey kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed muhiimad intee leeg ayay leedahay hamiidda keenta waxay tahay in maadaama khubaradii hore ay dhammaadeen dad cusub dhallinyaro cusub oo hadda miidiya u janjeera joogo inay kasoo shaqeeya u baahan in kor loogu qaado aqoontooda
ustaad cabduqaadir maxamed dhicisow oo ah madaxa hurmuudka kuliyadda warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda oo aan waraysi la yeelnay aad barnaamijka kaga bagan doontaan waxay ku beegan tahay kowda agoosto sagaal iyo toban sano oo ka hor maanta oo kale waxaa la aas-aasay maamul goboleedka puntland ee soomaaliya magaalada garowe caawa waxaa ka socda xuska maalinta puntland oo maanta loogu magac daray waraysi ayaanu idiin haynaa wixii kusoo kordha barnaamijka waad kaga bagan doontaan waxaa farsameynaya maxamed cabdikalif anigoo cabdishakuur ali axmedna waan idiin soo jeedinaya
weyne dalka yaa iskale
su-aal da-weyne dalka yaa iska leh heestaasi ay ku luuqeynayaan hoballada qaranka ee horseed ciidanka xoogga dalka qeybaha dambe ee barnaamijka ayaanu idinku soo gudbin doonaa waana heesta caawa ee barnaamijka bandhigga waraysiyada barnaamijka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad eh, kala socotaan mowjada f m k muqdisho taalla sagaashanka megahartis iyo mowjadaha kale ee f m k ee gobolada dalka caalamka oo dhan waxaad si toosan uga dhageysanaysaan barta internetka ee radio muqdisho dotnet aalada tabinta tooska ee live streamka loo yaqaano madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta aqalka madaxtooyada soomaaliya looga arrimay waxa uu waraaqahooda aqoonsiga uga guddoomay safiirada wadamada aireland iyo jack republic tani waxay qeyb ka tahay tillaabada kor loogu qaadayo xiriirka dhinaca diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyadoo ee dowladahan ee dunidana ay kusoo dhiiranayaan in soomaaliya ay xiriir la sameeyaan waa tallaabo wanaagsan eh, oo loo qaadayo dhinaca horumarka iyo xiriirka wanaagsan ee soomaaliya dunida inteeda kale ay la leedahay labada wadan ee jack republic iyo aireland waxay ka mid yihiin wadamada yurub waa tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho kaga qeyb galay dib u howlgelinta kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda ayaanu goordhow idiin soo gudbin doonaa ha yeeshee dalka indiya waxaa heshiis eh, ku kala siixday dowladda soomaaliya iyo dowladda waddankaasi heshiiskaasi waxa uu qeexayaa in maxaabiis ay isdhaafsadaan labada wadan muhiimadda ugu weyn waxay tahay in eh, soomaaliya hadda lagu wareejinayo marka heshiiskaasi uu dhaqan galo boqol iyo sideed iyo toban maxbuus oo loo haysto falal la xiriirta la xiriira burcadbadeednimo xeerlaalyaha qaranka doctor axmed cali daahir waxauu ka mid yahay wafdi dowladda federaalka matalaya oo tegay dalka indiya waxaana ee hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya yuusuf garaad cumar wariyahayaga maxamed kaafi sheekh abuukar ayaa qadka taleefonka ee magaalada dil- dalhi ee caasimada indiya kula xidhiira waxaana ugu horeyn uu weydiiyey bal muhiimadda uu leeyahay heshiiska soomaaliya iyo indiya ay wada saxiixdeen
mahadsantiin dhammaantiin bahda warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyo shaqaalahoodaba wafdiga hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya mudane yuusuf garaad oo ilaa afar xubnood ah ayaa maalintii shalay ahayd ayaa nimid dalka hindiya waxaana u nimid waxaa ugu horeeya in dowladda hindiya eh, aan ay kala saxiixano heshiis muddo laba sana laga soo shaqaynayay oo ah in aan maxaabiista xukuman eh, isu celino oo labada wadan ay waxaan eh, heshiiska lagu yiraahdo luuqada qalaad eh, prisoner transfer agreement inaan labada wadan kala saxiixdaan taasoo macnaheedu uu yahay in maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran eh, dalkan hindiya eena maxkamadahooda xukumeen ay xukunkooda ku qaadan karaan wadankoodii hooyo ee soomaaliya kuwa hindida ah oo ma- maxkamadaha soomaaliya ay xukumaanna iyaguna ay xukunkooda ku qaadan karaan wadankooda hindiya oo labada wadan ay soo celin karaan Eh, heshiiskaasna maanta waxaa wada saxiixday labada wasiir arrimo dibadeed wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka iyo wasiirka eh, eh, muxuu ahaay sheeg arrimaha dibadda ee dalka hindiya ayaa kala saxiixday Eh, waana si wanaagsan bayna u dhacday munaasabadaas Eh, arrimahaas keliyana ma ahayn arrimo kala fara badan waa u nimid Eh, maantana waa laga wada hadlay
ee waa taa mudane xeer ilaaliye ee waxaa sidoo kale la sheegayaa marka laga soo tegay heshiiska labada wasiir ay kala sixideen in maxaabiistan ee koorintan lagu soo wareejin ee dowladda soomaaliya maxkamad la soo taagayo marka arrintan maxaa ka jira
maxkamadani way socotay eh, muddodanba eh, dowladda soomaaliyeedna maxaabiistan aad bay ugu walwalaysay muddo dheerba qareeno difaaca ayay dowladda u qabatay Eh, boseeskii maxkamaduna wuu dhammaaday oo maxkamad socotay bay ahayd keliya waxaa dhiman xukunka ku dhawaaqidda xukunka kaas oo shan iyo tobankii qof oo ugu horreeyey maalinta beriyaha xukunkooda lagu dhawaaqi doono kadibna inta kalena ilaa labada usbuuc oo soo socda maadaama ay maxaabiis badan yihiin boqol iyo sideed iyo toban qof gaaraya maalmaha soo socda iyo usbuuca soo socda ee si isdaba jooga inay xukumadooda usoo baxaan waxaan rajaynaynaa eh, shan iyo tobanka maalmood ee soo socota in dhammaan maxaabiistaasi ay xukun eh, helaan e waata markii maxkamaddu ay xukunto ama xukunadooda ay helaan kadib ayaa lagu soo wareejinayaa dowladda soomaaliya miya ama xabiista
ha xukunka markuuba heshiisku wuxuu khuseeyaa oo keliya qof xukuman qofku intaan la xukumin ma khuseeyo markii la xukumo oo maxkamada xukunto haddii ay dowladda soomaaliyeed iyo iyo qofkaba ay isla gartaan in wadankiisi lagu celiyo markaa way u furan tahay dowladda soomaaliyeed inay maxaabiistaas qaado ay la wareegto marka waa in laakiin uu xukun ku dhacaa marka hore heshiiskana waa heshiis saameynaya ma aha maxaabiistan keliya hadda xiran laakiin waa heshiis caam ah oo cadawadka keliya khaas uma aha waa runtii heshiisa muddo aada looga fikirayay waa heshiis caam ah oo quseynaya dhammaan maxaabiis kasta oo hadda kadib imaan doonta xataa in lagu dhaqo heshiiskan
laakiin mudane xeerlaali waxaa jirta soo maaha maxaabiis kale oo aanan ka mid ahayn maxaabiista hadda xukun sugayaasha ah ama maxkamadayntoodu ay socoto
inta aan ognahay ilaa hadda maxaabiis kale oo xabsiyada ku jirta hindiya madaxweynaha wargelin laakiin haddii ay soo baxaan waa waa insha allah wuu saameynaya xukunkani ma aha oo keliya kuwa burcadaboodka loo haysto laakiin waa maxbuus kasta oo xukun uu ku dhacay oo soomaaliya u dhashay dhalashadiisu ay tahay oo dalka hindiya ku xiran ayuu saameynayaa heshiiskani
waa tahay marka laga soo tago maxaabiistan hadda ku xiran dalka hindiya oo maanta heshiiskan dowladda hindiya aad kala gaarteen horeyna waxaa jirta in maxaabiis dowladda soomaaliyeed ku guuleysatay inay kala soo wareegto dowladda etoobiya kadib markii labada dowladood ay isku afgarteen laakiin haddana dadka soomaaliyeed waxay sugayaan jawaabta ku aadan maxaabiista kale ee soomaaliyeed ee ku xiran qaar kale oo ka mid a dalalka caalamka marka arrimahaas maxaa kala socotaa halkaysa wax marayaan bal faahfaahin naga sii dembiyana waa galayaan khaladaanna waa galayaan wadamada ay u kala firxadeen oo dhan ayay xabsiyadiisa laga yaabaa inaad ka wada heshid dad soomaaliyeed oo ama dhalashada wadankaas haysta ama wadan kaleba marka runtii waa hawl u baahan wakti aada u fara badan in laga shaqeeyo wakti badan in la geliyo laakiin markaan kusoo koobo inta burcadbadeedka u xiran ee la oran karo burcadbadeed iyo badaha soomaaliya laga qabtay waa kun iyo dhowr boqol kun iyo laba boqol iyo ka badan dad gaaraya ayaa waxay ku kala xiran yihiin ilaa iyo shan iyo labaatan waddan oo caalamka ah kuwaasna runtii wax badanna waa laga qabtay oo dad badan waa laga keenay laakiin in badanna waa ku maqan yihiin dowladduna waxay wadaa dadaal aada u fara badan runtii wadamo badan bay ku kala xiran yihiin baxrayn bay qaar ku xiran yihiin amin cumaan bay ku xiran yihiin imaaraad bay ku xiran yihiin iiraan bay ku xiran yihiin sbain bay ku xiran yihiin seychelles bay qaar kusii xiran yihiin kenya ku xiran yihiin meelo badan oo caalamka ah bay ku kala xiran yihiin marka waxay u baahan tahay runtii dadaal dheer iyo jeedi badan oo la geliyo sida kuwaanba iyo kuwii ka horreeyeyba looga soo daayay ama loo soo wareejiyo wadankooda lagu keenayba dowladduna iyo hay-adaha u xilsaaranna runtii dadaal aada iyo aada u fara badan bay arrintaas ka wadaan waana runtii shacabkuna maaragtay iyaguna waxaan u sheegaynaa in xukuumaddooda iyo dowladdooda ay arrintaas ay aada iyo aad dadaalka iyo kahirgeli karta ay fiirayso kuna mashquulsan tahay ugu dambeyntii marka wax kaa weydiiyo arrinta seychelles dhowaan waxaa jiray wasiiru dowlaha arrimaha dibadda seychelles oo muqdisho soo gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliyana mas-uuliyiin ka tirsan dowladda seychelles waxay ku kulmeen dalka etoobiya mar aadis aawa oo joogay ra-iisul wasaaruhu marka arrimahaas maxaabiista ku xiran seychelles markii si gaar aan uga hadalno halkay marayaan horta maxaabiista seychelles maxaabiis badan bay ahaan jireen runtii boqol iyo ilaa iyo ka badan bay mar ahaayeen bifadlilaahi qaarkoodna waa lasoo wareejiyey oo xabsiyada garowga iyo hargeysa iyo ku xiran yihiin oo loo soo wareejiyey qaarkoodna siyaabo kala duwan ayay xabsigii uga soo baxeen oo xor ayagoo aaday hadda wadankoodii aan kusoo celinay waxa keliya oo ku haray waa shan iyo toban qof shan iyo tobankaa qofna runtii dagaal badan baa la wadaa waxay ku xiran tahay shan iyo tobankaa qof soo wareejintooda runtii waan isku daynay dadaal badanna waan ka sameynay laakiin waxay u baahan tahay sharciga burcadbadeednimada ee in soomaaliya ay dembiga u aqoonsato oo sharcigaas oo baarlamankeedu anfixiyo markaa kadib aad labada wadanba macnaha oo maxaabiista noocaasi isu celinaysaa waa in ay labadoodaba ay
kaasi waxa kaasi waxa uu ahaa xiriiryaha qaranka doctor axmed cali daahir oo ka mid ah wafdiga ka socda dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku sugan wadanka indiya islamarkaana la gaaray heshiiska labada dhinac ay isku dhaafsanayaan maxaabiista kaasoo soomaaliya ee saamixi doona in lagu soo wareejiyo boqol iyo sideed iyo toban maxbuus oo soomaali ah kuwaasoo loo haysto falal burcadbadeednimo ah eelada dadkaasi ee ku xiran wadanka indiya intaana barnaamijka ku jirno iyo weliba aragtida qeybaha kala duwan ee bulshada ee hadduu waqtigu inoo saamaxo waanu idiin soo gudbin doonaa barnaamijka bandhiga waraysyada waa tahay goordhow waxaanu eegi doonaa qorshaha dowladda federaalk soomaaliya ee la xiriira in ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada kale ee qalabka sida ay howlgalka amisom kala wareegaan guud ahaan goobaha ay ku sugan yihiin muqdisho iyo gobolada dalka ha yeeshee ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre maanta waxa uu muqdisho kaga qayb galay munaasabad dib loogu howlgelinayay kuliyadda cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda munaasabadda oo ka dhacday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya xarunteeda waxaa ra-iisul wasaaraha dalka uu sheegay muhiimadda ugu weyn ee ay leedahay ee kuliyaddan in ay tahay in la heli doono wariyayaal aqoon iyo khibradba u leh warbaahinta kuwaasoo ee dalka ee ku haga meel hagaagsan ra-iisul wasaaraha waxaa hadaladiisi ka mid ahaa
wasiirada kale xildhibaanada iyo gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed kulligiin horta waa mahadsantihiin iyo dadka ka kala socda meelaha kala duwan ee miidiyada marka hore waxaan u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafinta oo arrinkan kala soo shaqeeyay jaamacadda ummadda soomaaliyeed in wasaaradaheennii iyo jaamacadaheennii ay wada shaqaynayaan waa astaan gaar ah oo lagu garan karo in dowladnimadeennii iyo rajadii ummadda soomaaliyeed ay tartiib tartiib usoo noqonayso waxaa kaloo astaan gaar ah in rajadeennu ay soo wanaagsanaanayso dowladnimadeenni ay soo dhowdahay waxaa astaan u ah kuliyaddan markii ugu horreysay waxaa lagu daray jaamacadda ummadda soomaaliyeed kun sagaal boqol iyo todobaatan iyo sagaalkii in hadda dib loo soo nooleeyo ay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuliyad ka mida ay noqoto oo wax lagu barto arrimo saxaafadda la xiriira iyada lafteedu waa horumar ay ku tillaabsadeen dadka soomaaliyeed wasaaradihii iyo jaamacadda kasoo wada shaqeeyana runtii waan u mahad celinayaa iyo dhammaan madaxdii idinka horreysay wasaaradaha idinkaga horreysay oo qaarkood halkan joogaan oo kasoo shaqeeyey kulligood iyagana waan u mahad celinayaa waxaa kaloo xusid mudan in xaaladda aan ku jirno dalka idinkoo og in jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay dhigtaan kun iyo shan boqol oo arday inay diyaar u yihiin inay qaataan kun kale inay diyaar u yihiin sanad walba inay sii kordhiyaan in ay dadkaasi yihiin arday soomaaliyeed oo dhigata jaamacad soomaaliyeed ooy wax ka baraan macallimiin soomaaliyeed lacagna aan laga qaadin oo waxbarashadooda dowladda soomaaliyeed ay kharashkeeda bixiso waa tusaale mudan in la xasi in kun arday ama laba kun iyo shan boqol aan ka bixino inay jaamacad dhigtaan wax lagu farxa waay taa laakiin wax lagu faana ma ah waa inaan ogaataan intiina dhalintaya dalkani waxa uu soo maray wakti qof walba oo jaamacad dhiganaysa jaamacaddiisa meesha uu seexdo raashinku uu cunaayo caafimaadkiisa dowladda soomaaliya ay bixin jirtay mas-uulna ka ahayd meesha aan u soconno waa meeshaas markaan idin leeyahay bidixna lama aadi karo midigna lama aadi karo gadaalna looma socon karo markaan leeyahay ummadda soomaaliyeed hal jid ayaa u furan keliya haddaadan ogeynina meesha jidkaasu uu tegaayo halkaasu u socdaa jidkaasu ardayda fursadda u heli doonta haddii ilaahay yidhaahdo inay kulliyadan ka qayb qaataan waxaan u sheegayaa waxaad fursad u helaysaan inaad qayb ka noqotaan taariikhda ummadda soomaaliya inaad qortaan taariikh cusub oo ummadda soomaaliyeed ay leedahay in laga shaqeeyo saxaafadda macnaheedu waxay tahay in qeyb laga qaato dibudhiska dalka soomaaliyeed in dalka sida looga warbixinayo ay caafimaad qabto in qof walba oo kombyuutar hor fadhiista oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ka qoraayo waxa ugu horeeya ay ka fikiraan ama raadiyo hor fadhiya ama t v hor fadhiya waxa ugu horeeya dalkooda ay ka sheegayaan waa inay noqoto waxaanay dalkaada ma u wanaagsan yihin xataa hadday xun tahay dalka ma hagaajinaysaa waxaanay run ma tahay oo ummadda soomaaliyeed run ma u sheegaysaa waxaanay ma tahay wax xaqiiqa oo ad ilaahay ugu dhawaanaysid inaad runta sheegtid haddii laakiin ay ahaato in qof waliba oo naga mid a uu dalkeenna wax ka sheego aan wanaagsanayn waa inaad ogaataa inaad qayb ka tahay burburinta ummadda soomaaliya haddii aadan dalkaada caawin karin haddaadan hooyo baahan quudi karin haddaadan askari dhibaataysan wax u qaban karin haddaadan xoog iyo shaqo ku caawin karin haddii aadan qarannimada iyo calanka soomaaliyeed diyaar u ahayn inaad u dhimato haddii aadan wax kale markaad awooddo aadan duco ku bixinayn ugu yaraan waa inaadan dalkaada dhibaato dalkani wuxuu soo maray dhibaatooyin aada u badan inaan wada hadalno oo aan ka wada hadalno mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa muhiim inaan ka sheekaysanno oan ka wada hadalno xaggee baan dalkan u wadnaa dhibka sidee looga bixi karaa soomaaliya soomaaliyadan ka wanaagsan sidee baan uga samaysanaa waxyaabihii hore aan ugu soo dhibaatoonnay sidee baan bulshada ugu sheegnaa inaanan dib ugu noqon waa muhiim waa muhiim in qof walba oo soomaaliyeed oo ah ganacsade culumo dumar dhallinyaro siyaasi kulligeen inaan u helno fursad ma ahan keliya qayb yar oo bulshada ka mid a inay awood u leedahay iyagu inay mar walba ka tashadaan masiirka ummadda soomaaliyeed masiirka ummadda soomaaliyeed wuxuu u yaallaa ummadda soomaaliyeed oo dhan kulligeen marka shaqaa noota qof walboo soomaaliyeed oo ku jira jiilkan anigu aan ka mid ahay shaqaa u taal kuwa naga yaryarna shaqadeenna mid kasii badan baa u taal annaga waxaa noo taal shaqo ah sida aan dadkan dhalinta yaroo horteenna fadhiya oo boqol kiiba toddobaatan iyo shan bulshada soomaaliyeedka ah sidii aan gacanta ugu guli lahayn wixii ay xaqa noogu lahaayeen soomaaliya ka duwan soomaaliyada iyaguna waxaa laga rabaa inay qaataan shaqada iyo waajibaadka u yaalla oo ah inay nugla xisaabtamaan sidii aan gacanta u geli lahayn waxay xaqa noogu lahay sidaas daraaddeed waa inaan kulligeen ka wada shaqaynaa waa inaan kulligeen ka wada shaqaynaa inaan colaadda nabad ku bedelno waa inaan kulligeen ka wada shaqaynaa inaan khilaafka midnimo ku bedelno waa inaan kulligeen ka wada shaqaynaa inaan danta gaarka ah ku bedelnaa sidii looga shaqayn lahaa danta guud waa inaan kalsooni xumida ku bedelnaa saaminaad waa inaan kala qoqobnaanta isdhexgal iyo isu soo dhawaasho aan ku bedelnaa waa inaan eexda iyo qof jacaylka cadaalad ku bedelnaa
kaasi waxaa uu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ka hadlayay munaasabadii ee dib loogu howlgelinayay kuliyadda cilmiga ee war- i- cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddaba kuliyaddani ee, ahamiyad intee la-eg ayay leedahay cabdulqaadir maxamed dhicisow oo ah madaxa kuliyadda ee warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda ayaa waxaa ee, weydiiyey wariyahayaga yaxye cali faarax
kuliyadda warba- ee cilmiga warbaahinta iyo saxaafadda muhiimadeeda waxa waaye muhiimad aad iyo aad aan la koobi karin Een, kuliyaddaani sidii hore aan u sheegay brojuurkan aan kusoo qornay waxaa la aas-aasay oo ee howlgashay kun sagaal boqol iyo todobaatanmeydii todobaatan iyo sagaalkii Een, loodka koowaad loodka labaad dhowr lood loodka labaad ayaa lahaa Een, saxufiyiintii ka soo qalin jabisay kuliyaddaasi oo ay ka howlgashay laamaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta sida wakaaladda soonna wakaaladda maxaanku rahda idaacadda raadi muqdisho idaacadda raadiyo hargeysa t v-gii qaranka waagaa jiray Een, wakaaladda madbacadda qaranka oo dhowr ka jaraaid iyo magaziino ay soo sa- ay soo saari jirtay iyo wakaaladda filimada soomaaliyeed intaas oo dhan waxay ka shaqayn jireen waa khubradii ka soo qalin jabisay kuliyadda saxaafadda Een, sagaashan iyo kowdii waa tii dhacay burburkii sokeeye dagaaladii sokeeye waa tii dalka burburay waa tii nidaamkii oo dhan burburay dowladnimadii waa tii burburtay sidaas si lamida ayay mataqaanaa wasaaradda warfaafinta iyo hay-adaheeda kala duwan ee iyadana ku burburtay aqoon-yahanadiina ay noqdeen qaarkood qaar mataqaanaa la dilay qaar iskood u dhintay qaar gaboobay qaar mataqaanaa dalka ka hajiray Een, intaasay mataqaanaa kuliyaddii ee halkaas dadkoodii ku dhammaadeen waxaa soo haray marka burburka kadib iyada ruuxeedu saxaafaddu inay dib ayada usoo noolaatay oo saxufiyiin oo mataqaanaa gaara ay soo baxeen oo ay ka shaqaynayeen maaragtay saxaafadda sidii jaraa-idka jiri jiray Een, maxaan ku rahdaa f m yada faraha badna oo soo baxay runtii wuxuu ahaa yani dhiirigelin saxufiyiinta soomaaliyeed soo baxday marka maxaa loo baahanya marka waxa baahidan keentay ahamiyadda keentay waxay tahay in maadaama khubradii hore ay dhammaadeen dad cusub dhalinyaro cusub oo hadda miidiya u janjeera joogo inay ka soo shaqeeyaan u baahan in kor loogu qaado aqoontooda een, waayo aragnimadooda saxaafiyeed mu- ujeedada loo a- aasaasay ama dib loogu daafurayo kuliyad saxaafadda waa ahamiyadaas qaybo kala duwan ayay leedahay saad sheegtay Een, hadda qaybtaad ku bilaabaysaa maxaa faidiin qorshaha oo lagu- lagu da- lagu furayo Een, qorshaha waxaana waa- jaamacadda kuli- manhajku kuliyaddu waxa waaye in intaba la dhigo broadcast journalism print journalism oo aan ka wadno eh, broadcast journalism waa garanaysaana t v-ga iyo iyo iyo iyo maxaan ku dhaha raadiga Een, een, waxaa kale kamid print journalismka waa een, wixii joornaala aan soo bixi jiray website soo bixi jiray intaa dhan mataqaanaa iyadoo mataqaanaa ku fadhiso eh, waxa la yidhahdo ethics okay waxaa kaloo aan rabnaa inaan siino taariikhda saxaafadda soomaaliyeed haddii ay noqon lahayd een, electronic media haddii ay noqon lahayd print media intaba in taariikhda saxaafadda soomaaliyeed in mataqaanaa la siiyo
waxa uu ahaa ustaad cabdulqaadir maxamed dhicisow oo ah hormuudka kuliyadda warbaahinta iyo saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo ka hadlayay muhiimadda kuliyaddaasi oo dib loo howlgeliyey kana mid a kuliyadaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed barnaamijka bandhiga waraysiyada ayaanu ku guda jirnaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad nagala socotaan waa tahay annagoo goordhow eegi doono qorshaha dowladda ee ciidamada amniga qaranku ay kula wareegayaan ee guud ahaan ammaanka dalka ee iyagoo kala wareegaya howlgalka amisom ee soomaaliya ayaanu markan waxaan dib ugu laabanaynaa arrintii la xiriirtay indiya iyo soomaaliya oo heshiis la xiriira maxaabiis isdhaafsi ee ee ku seexday ee waddanka indiya gaar ahaan magaalada delhi kadib markii wafdi ka socday dowladda dhexe ee soomaaliya ay halkaasi tageen Ee, durba waxaana la soo xiriiray qaar ka mid a ehelada maxaabiista ee soomaaliyeed ee ku xiran wadanka indiya ee loo haysto ee burcadbadeednimada sahre maxamuud maxamed oo ka mid a ee ehelada dadkaasi ayaa hadda qadka taleefonka ee radio muqdisho ku jirta hallow sara halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal haddaan ee, nala socoto bal ka hadal aragtidaada la xiriirta ee dowladda soomaaliya heshiiska ay la gaartay ee dowladda indiya iyo weliba adiga qofka shakhsiyan kaaga xiran waddankaasi
abow marka hore ilaahay ayaan u mahad celinayaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladeena soomaaliyeed aad iyo aad ayay umahadsantahay heshiiskaas waa mid aan aad ugu faraxsannahay aan caawa farxad daraaddeed aan la seexa kari la-nahay marka abow qofka iiga jiro aniga waa odagayga aabaheyga aabahood oo ku jiro muddo toddoba sano iyo bar aan wax wara aan ka weynay haddana ay dowladeena ku tala jirto inay noo keento wadankeena soomaaliyeed dowladeena aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaaraheena dowladda oo dhan idaacadda muqdisho aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa farxadeenana mid lasoo koobi kara maaha
saygaaga sababta loo haysto ma og tahay
waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay burcad badeed laakiin aniga uma malaynayo inuu wax dembiya ama wax falkaasi uu ku jiro ilama ahan laakiin waxay lagu soo eedeeyey inuu burcad badeed yahay hadda maxkamadda waddanka indiya laga leeyahay ayaa xukuntay hadda xa- xabsigii halkaas buu ku qaadanayaa marka in lasoo qaado oo xamar la keeno muhiimad intee la eg bay eh, ehelkii adigaba idin leedahay muhiimad aad iyo aad u weynay noo leedahay in wadankeena noola keeno wadankeena noolagu xukumo haddii wadankeena noola keeno waxaan awoodnaa inaan dadkeena soo booqano ilma aabba ilmihiisa intaasoo sano ka maqnaay ama wiil hooyadiis ay intaa intaasoo sano uusan arag yacni waxyaabo badan oo badan ayay oo sa- ay- oo saameyna ayay nagu geysanaysaa oo farxad leh laanahu qofka markuu kuu joogo waddankaaga iyo markuu waddankada uu kaa jiro oo qurbo ah aada taleefon ka haysan aadan la hadli karin aada booqo karin aad iyo aad ayay u dhibaato badan tahay muddo toddoba sano iyo bara sideedii sano wax yar dhiman ayaan dhibaatadaas ku jirnaa maantana waxaan yacni aan aad iyo aad ugu faraxsannahay inay dowladdeena soomaaliyeed rajadaasna gelisay ee wiilasheena noo soo waday aan aan aad iyo aad ugu faraxsannahay waayah saaro waa aad mahadsan tahay barnaamijka bandhiga waraysiyada ayaanu ku ji- ku guda jirnaa dadka kale ee arrintan ka hadlaya intaanu barnaamijka ku guji- ku guda jirno ee bandhiga waanu idiin soo gudbin doonaa ee la xiriirta dowladda soomaaliya oo mar kale haddana guul ee la taaban kara ka- ee ka soo hoysay arrintan maxaabiista soomaaliyeed ee ku xiran waddamada dunida waxaa ee, kol dhoweyd magaalada muqdisho sidaad ee, la socotaanba soo gaaray ee, intiina ka warhayse in ka badan boqol iyo labaatan maxbuus oo ku xirnaa wadanka indiya haddana waxa uu qorshuhu yahay in boqol iyo sideed iyo toban maxbuus oo ku xiran xabsiyada wadanka indiya oo loo haysto farca- falal eh, burcadbadeednimo ah eh, in lagu soo wareejiyo gacanta dowladda dhexe ee soomaaliya kuwaasoo haddii ay eh, dembiyadooda ku caddaadaan ama eh, xukunadooda eh, macquul ay tahay in markaasi dowladda iyo hay-adaha eh, cadaaladda ee wadanku ay arrintaasi eh, sii guda galaan barnaamijka bandhiga waraysyada ayaanu ku guda jirnaa waxaan markan eegeynaa qorshaha dowladda ee la xiriira la wareegista amniga qaranka wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya mudane cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ee, goor dhoweyd warbaahinta qaranka si toosa ugala hadlayay bulshada waxa uu ka hadlay ee, qorshaha ammaanka gaar ahaan ciidanka xoogga ee, iyo qorshahooda la xiriira sidii ciidanka amisom ay ugala wareegi lahaayeen ammaanka dalka gaar ahaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidankaasoo hadda caawinaya ee, ciidamada ammaanka qaranka ee dhinaca la dagaalanka kooxaha nabaddiidka ah ee al-shabaab kuwaas oo dadka ku dhibaateynaya deegaanada haraadiga ay ku yihiin ee farakutiriska ah wasiirka gaashaandhigga waxaa wareystay ee, cabdifataax daahir jayte waxaana ugu horreyn bal uu weydiiyey bal wixii u qabsoomay wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم آه، أمد الصومال الملك استجوا والسلام يا آه، بعد السلام آه، وزارة آه، شندقة وزارة داسو هوله آه، لو أكمدي هوله انتو دا بدان أيا وقف صومي آه، كو وقوه الرئيسو إن عيدما دي آه، لها بيو انتو دا بدان آه، لغانا سار مقالة مقدشو ومقالة ساقيب وين أي أمنية حقيسة كاكينتي عيدما دا اسفناك الله ساري waxaa kaloo u qabsoomay in ay ka qayb qaadata ciidamada eh, xoogga dalku ay qayb ka noqdaan weliba muhiima xasilintii gobolka banaadir iyo howlihii hadda socday ee la wada ogyahay waxaa kaloo u qabsoomay in eh, isbaarooyinkii yaallay afgooy ilaa laweyn intaa udhexaysa la qaaday oo isbaarooyinkaas laga keliya gariyay meesha waxaa kaloo ka mid ah howlaha u qabsoomay eh, in ciidamadii ay furno cusub ay degaan ay ka mid tahay laanta buuro oo mar hore laga soo baxay iyo eh, buulo guduud oo ay hadda degan yihiin maalidhaweyda la tegey eh, ay ku fidaan cali fool dheere aagag cusub oo kale inay ciidamadu eh, qabtaan oo cadowga ka saaraan Eh, operationadaasna oo guul badan bay ka soo yeen ciidamadu howlo badanna waa ka qabteen Eh, ciidamadii eh, waxaa kaloo hadda eh, u qabsoomay eh, in wadahadal toosa ay wasaarad ahaan iyo ka ciidanka xoogaba ay qayb ka noqdaan eh, transitionkii ama eh, howlihii ku aadanaa amisom iyo dalka ay ka hayeen siday ogala wareegi lahaayeen mustaqbalka dhow iyo kan dhexe iyo kan fogba Eh, arrimaheeda arrimahaas looga wada hadlay waa taad ogeydeen eh, ka wasaarad ahaana wixii ku aadanaa amniga eh, arrimihii looga soo hadlay london arrimihii looga hadlay halkan muqdisho oo madaxda qaranka ay kasoo wada qayb galeen iyo ahamiyaddii ama tallaabooyinkii cusbaa ama fikradii wanaagsanaa ay soo jeediyeen baarlamaanka ee lagu biiriyey qaabka iyo leelidda amniga guud ee dalka marka waxyaabo badan oo arrimahaas ay ku qotamaan ayaa u qabsoomay waxyaalo badanna hadda ayay qadka ugu jiraan in hadduu la yidhaahdo la oofiyo ama la fuliyo wasiir xalawaanaad si kooban bal u faahfaahisa qorshaha ku saabsan shirkii maalmooda soo gebagabeeyey waxyaabaa hadda aada muhiimad siinaysaanna qaybka ah oo ah in waddanka ay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya la wareegaan mustaqbalka amnigiisa oo ay kala wareegaan ciidamada amsom qorshaha qaab sida ayuu u socdaa qorshahaasu qaab wanaagsan buu u socdaa qaab wadahadal ku dhisan tallaabooyin isxixiyana la marin doono ay ugu horeyso in ciidamada amisom ay ku wareejiyaan goobaha ciidanka xooga dalka iyo laamaha kale ee amniga sida booliiska iyo naga sugidda ay magaranaysaa gacanta ku hayaan oo gacanta ku hayn doonaan hadduu ilaa yidhaahdo hawlahaasna waxay noqon doonaan hawlo si furfuran oo tartiib ah marba intii loo arko ahmiyaddeeda iyo muhiimaddeeda in ay dowladda soomaaliya lagu wareejiyo ama ay la wareegto ayaa lagu wareejin doonaa marka fikirka guud ee arrintaasna wuxuu salka ku hayaa heshiisyadii london iyo kii madaxda qaranka halkaa muqdisho lagu wada gaaray ee ahayd in ciidamada amniga guud ahaan dalka inay la wareegaan amniga ku saabsan deegaanka iyo dalka taasaana marka keenaysa in ciidamadu iyo amisom iyo wasaaradda oo shirkaasu qayb weyn ka ahayd in laga wada fadhiisto deetana laga wada hadlo in arrimahaas laisla garto qaabka iyo la wada qeexo goorta iyo arrimahaas ay bilaaban doonaan haddii la yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid cabdilaahi maxamed oo ka hadlayay qorshaha wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ee la xiriira in ciidanka xoogga dalka ay kala wareegaan howlgalka amisom ee soomaaliya goobaha ay kaga sugan yihiin dalka ciidamadaas oo caawinaya soomaaliya gaar ahaan dhinaca la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab waxaana qorshahaasi hadda wada dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo durbaba qorshahaasi qeybo ka mid ah ay dowladdu bilowday barnaamijka bandhigga waraysiyada ayaanu ku guda jirnaa waa tahay waa tahay waxaanu markaan mar kale dib ugu noqonaynaa dadka ehelada maxaabiista soomaalida ah ee ku jira xabsiyada waddanka indiya oo iyaguba la soo xiriira radio muqdisho islamarkaana doonaya inay ka hadlaan arrintan maxaabiista dowladda soomaaliya lagu soo wareejinayo ee waddankaasi in muddo ahba ku xirnayd waxaa ka mid ah oo hadda taleefonka ku jira cabdirasaaq muuse cabdirasaaq haddii aad maqasho bal maxaad noola soo xiriirtay
walaalle waxaan idinla soo xiriiray inaan uga mahad celiyo dowladda federaalka ah mahad celin aada iyo aada u weyn maxaabiista soomaaliyeed ee macnaha daafaha adduunka aada iyo aad maaragtay ugu dandareysnaa kuwa etoobiya ay hadda kasoo deysay kuwa hindiya hadda howleeda ku jirtay iyo kuwa kale aawa farxadda aan macnaha iyo dareenka aan muujinayno sidaan ugu faraxsannahay in aan leygiiha ka sheego ugana mahad celiyo dowladda iyo madaxweynaha iyo bare ministerka ayaa intaas idinla soo xiriiray adiga yaa indiya kaaga xiran
walaalkay baa ku xiran walaalle goormaa la xiray
waxaa la xiray labada kun iyo ko labada kun iyo saddex iyo tobankii maxaa loo xiray marka ogaanta
ogaantay waxaa loo xiray walaalle wuxuu ahaa nin aargoosatada macnaha nimankaan shirkadda aargoosata ayuu la shaqayn jiray dada dadkan badda ka kaluumaysta ayuu ahaa shirkadii aargoosatada ayuu la shaqaynayay asaga iyo wiilal kale oo aargoosatadii maaragtay baddaas aargoosatadii ka qaraabanaya oo badda aargoosatadii ka xafaaraya ayaa maraakiibta dugaanka qabteen waay inkastoo oo hadda dowladda soomaaliya ay heshiiskan gaartay gacanteedana lagu soo wareejinayo dadka maxaabiista ah haddana dadka xiran waxyaabaha loo haysto waxa ay yihiin burcadbadeednimo marka muhiim muhiimad intee leeg bay idin leedahay in hadda waddankii la keeno dembiyadaas lagu soo ogo dowladda indiyana markii hore ay maraakiibteeda badda u xireen in arrintaasi sidee laga yeelayo
aada iyo aad baan ugu faraxsannahay walaala midda kale way jirtaa burcadbadeed soomaali ah laakiin dadkii macnaha badda ka kaluumaysan jiray oo baddaas maaragtay khayraadka badda ka kaluumaysan jiray oo soomaaliyeed oo baddaas ka qaraaban jiray waxaa loo wada diiwaangeliyey burcadbadeednimo shaksiyaad ku dhex dhuumanaya burcadbadeeda way jiraan sidaas alaahadliga dadkii badda ka shaqaysanaya o dhan baa macnaha loo wada xiro waxaa loo diiwaangeliyey burcadbadeednimo haddana waxaan ku faraxsannahay dowladda maadaama ay noo soo deysay maxaabiistaas haddiina loogu xiro dalkeenna dalkeenna loogu maxkamadeeyo waxay noola mid tahay iyagoo gurigeenna noo jooga sababtoo ah markaan rabnana waa soo booqanaynaa waa u tegaynaa xaaladiisa caafimaad ayaan soo ogaanaynaa dawladda wixii xabsi oo markaas ay macnaha ku xukuntana waan ku qanacsannahay waxaad waddankeena dhexdiisa in lagu xukumo aan kuna soo booqano gurigeenna asagoo noogu dhex xiranay horta noola mid tahay farxadda dareenkaan muujinayna walaala waa intaas waddan shisheeye waxaa nooga fiican waddankeena in loogu dhex xiro noolaguna maxkamadeeyo aadaan ugu faraxsannahay way waad mahadsan tahay cabdirasaaq muuse oo ka mid a eelada maxaabiista ee waddanka indiya ku xiran ee loo haysto burcadbadeednimada oo dowladda soomaaliya ay ku guulaysatay in heshiis ay la gaarto dowladda waddanka indiya heshiiskaas oo qorshuhu yahay in dowladda soomaaliya lagula soo wareejiyo sida horeba aan idinku sheegnay hordhicii barnaamijka boqol iyo sideed iyo toban maxbuus oo loo haysto burcadbadeednimo heshiiska labada dhinac ayuu ka kooban yahay oo soomaaliya iyo indiya ayaa wada gaaray indiya maxaabiista ugu xiran soomaaliya la xukumay ayaa iyana wadankaasi dib loogu celinaya halka soomaaliyana maxaabiista ku xiran wadankaasi sharciga ama heshiiskan labada dhinac ay wada gaareen uu dhigayo in dib lagu soo celiyo dalkooda waxaa kaloo hadda taleefonka ku jirta gabar iyana walaalkeed uu ku xiran yahay wadanka indiya oo maxaabiista burcadbadeednimada loo haysto uu kamid yahay walaalkeed bal marka hore magacaaga ku bilow iyo sidaad u aragto heshiiska dowladda soomaaliya dowladda indiya ay la gaartay
walaal magacayga waxaa la yidhaahdaa nadiifo taaliil xirsi waxaan soo dhaweyna dowladda hindiya maanta heshiiska ay la gaartay dowladda soomaaliya maanta heshiiska ay la gaartay hindiya aad iyo aad ayaa ugu faraxsannahay wallahi beenkuma sheegaayo cawada aniga iyo ciyaalkayga iyo ilmaheyga iyo asxaabtayda kulli waa caweyneynaa waa garta oo maxaad la caweyneysaan
maasha allah farxaddii aa naga badatay cawada guryaheena casho ma laga karin maanta dab ma aanaa shidan laba iyo tobankii maanta durbaana garaacayni waa gartay dowladda soomaaliya ayaa u mahad celinaynaa madaxweyne madaxweynaheena madaxweynaheena farmaajo kheyr allah sii maasha allah uu mahadsan yahay dowladihii hore waxaas noo qaban ayoo noo qabtay walaalkayaa ku xiran aniga axmed taaliil xirsi ayaa la yidhaahdaa toddoba sano ayuu naga xiran yahay inuu dhintay iyo inuu nool yahay aanaan war u haynin haddana maasha allah waxaan maqalnay cawada maanta waxaa maqalnay in wasiirada ay ka degeen dalka hindiya oo maanta dalhii ay joogeen birina bambay ay tagaayaan meesha maxaabiisteena ku xiran tahay maasha allah maasha allah aad ayaa usoo dhaweyneynaa kheyr allah si kor allah ka dhiga dowladeena waa mahadsan tahay barnaamijka bandhiga waraysiyada ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaanu ku guda jirnaa sagaashanka megahartis muqdisho ayaad si toosa nooga dhagaysanaysaan iyo gobolada ku dhow dhow ee shabeellooyinka iyo hiiraan iyo weliba gobolka baay halka gobolada kalena f m yada yaalla aad naga dhegaysanaysaan caalamkana life streamka aaladda tibinta tooska ah ee radio muqdisho dot net ayaad nagala socotaan waa tahay goordho waxaanu eegi doonaa maalinta la aas-aasay dowlad goboleedka puntland oo kowda agoosto ku beegan kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii sagaal iyo toban sano ayaa kasoo wareegtay maxay uga dhigan tahay dowlad goboleedka puntland iyo dadka deegaanadaasi ku nool iyo xaflad ka socoto haatan magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland oo arintaasi lagu xusayo ayaanu idiin soo gudbin doonaa ha yeeshee qeybaha bulshada ayaanu eegeynaa iyo weliba sida ay u arkaan arrintii la xiriirtay indiya iyo soomaaliya heshiiska ay wada gaareen ee maxaabiista soomaaliyeed ee waddankaasi ku xirxiran ee dib loogu soo celinayo ee dalkooda hooyo ee soomaaliya waxaa hadda taleefonka muqdisho ku jirta ee guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir marwa ee jawaahir baarqab ee kusoo dhowo barnaamijka bandhiga waraysyada
waa waa ku dhowaa maama ugu horeyn bal ka waran sidaad u aragto dowladda soomaaliya waxa ay hadda la gaartay heshiis dowladda indiya heshiiskaasoo dhigaya in boqol iyo sideed iyo toban maxbuus soomaaliya lagu soo wareejiyo waxaa kaloo heshiiska qeybka ah in indiyana haddii ay jirto maxaabiis gudaha dalka ugu xiran oo la xukumay in iyana dalkooda dib loogu celiyo indiya heshiiskaas iyo marka hore ugu horeyn sidaad ugu aragto
waa mahadsan tahay marka hore dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan la wadaagayaa farxadda iyo maaragtay horumarka marka xigtana waxaan rabaa alla subxaana watacaala inaan aan idhaahdo mahaddaas rabbi subxaana watacaalaha iska leh maanta la gaarsiiyey in aan helno in hooyada soomaaliyeed ee nasiib darrada ku dhacday oo daalaa dhacaysa burburkii kadib dhibaatooyinka badan asayda iyo daajada iyo geedaha hoostooda xilliyada biyuhu ay da-ayaan iyo qabowgaba taagan dibadda kuwa aadana ay xabsiyada mutaysteen nasiib darrada waa dareemi kartaa hooyada meel walba ay joogtaba hooyada beerkeeda waxaa ku yaalla nabar marka waxaan isleeyahay kaasi ma bogsado adduunka intay hooyo saaran tahay mar waa farxad mar waa naxdin mar walba xaaladaheeda sida saacadda ayuu qalbiga hooyada isku bedelaan intaa kadib marka waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraheena xasan cali khayre iyo maaragtay ra-iisul baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo qof walba iyo cid walba iyo goob walba iyo waddan walba iyo ciddii gacan ka geysatay in maantay etoobiyana laga keeno intaasoo maxaabiisa haddana maantay heshiis lala galay dowladda hindiya waxaynala maaragtay aniga ay iila tahay maalin cusub waxay la tahay maalin aad iyo aad taariikhda dadka soomaaliyeed iyo dadka hindida ah ee aan walaalaha nahay ay maaragtay mar kale ay maaragtay u bilaaban doonto ilays iyo iftiin cusub waxaan rabaa inaan dowladda iyo shacabka reer hindiya iyo madaxweynahooda intaba aan uga mahad celiyey qof walba oo muwaadin soomaaliyeeda oo ku booqday xabsiga ama gacan ka geysanaan idaa waa mahadsantihiin aniga waxay ila muuqanaysaa soomaaliya oo maaragtay sareedo hadday ku waarto hadday silic iyo dhib gaaro soomaali maaragtay samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa leh waxayna iila muuqanaysaa mar walba ummadda soomaaliyeed in horumar aan ku tallaabsanayno waxay maantay aniga caaway dareenkayga ka hooyadii gobolka banaadir maadaama aan ahay hooyadii gobollada aan ahay caruurahaas gobollada soomaaliyeed ee inta badan ka yimaadeen waxaan aaminsanahay qaarkood hooyo ururka haweenka gobolka ka mid ah ee wiilasheeda uu ka mid yahay qaarkood in dhabeel ay ku dhan yihiin mar walba gobolka igala soo hadlaaya idaacadaha aan ka hadlaya meel walbaan isu taagayna caawa waxaan leeyahay rajadeenna waa boqol kiiba boqol ilaahay subxaana watacaalaana madaxdeenna raalliha ka noqdo cid kasta oo dhaliilaysa iyo qof walba oo isku dayaysa in dowladnimada hakad iyo caqabad la gelina waxaan ka codsanaynaa si hooyada boogteeda ay u bogsooto dhibka ina laga daayo anugu waxaan u arkaa guul iyo horumar waxaanan u arkayaa caafimaad caawa inay hooyooyinkaas ay ku seexanayaan markaan arkay labada calan ee is ag yaalla ee kii hindi iyo kii soomaaliya waxay iila ahayd iyadoo haddaba aan carruurta gacanta ku haysan oo inoo yimaadeen way heshiiskan inkastoo dowladda soomaaliya indiya ay la gaartay horena ethoobiya maxaabiis badan oo boqol iyo labaatan in ka badan dalkooda dib loogu dowladda ugu soo celisay inay ku guuleysatay haddana waxaa jira qorshe kale oo dowladda seychelles oo iyana maxaabiis kala haysa qorshe dib loogu soo celinayo marka ka bulsho ahaan howlqabadka dowladda maxay idinla muuqataa sideesaa aad u dhigi lahaydeen arrintan muhiimadda waddanka u leedahay wallaahi ahmiyad weynay u leedahay annaga haween ahaan waa dareemi kartaa hooyada way xanuun badan tahay waxaa qiyaasi kara qalbiga hooyada qofka hooyo un ah ayaa dareemi kara waxaan aaminsanahay aniga caawa kuwa dhalay oo calooshooda maaragtay ilaahay ku beeriya aniga isku laxaw inaan u nahay waxaa kaloo dareemi kartaa dalka soomaaliya annaga ubadkaan dhalnoo kaluumeeya dalku waa dalka aska waa aski hooyo calanka hooyo ciidii hooyo wax walba qiimeynteeda alla subxaana watacaalana waa dareemi kartaa sida uu ahamiyad u siiyo hooyada iyo ixtiraamkeeda in hooyadu ay tahay midda ugu dambaysa qofka markala juugayo magaciisa lagu aasi doono marka annaga heshiisyadaas waan soo dhaweyneynaa waa heshiisyo guud u ah toddoba iyo labaatan sano barakac iyo daalanka daal waxaan anu dareemayaa oo aan anu arkaayo waxay ahayd hadda kahor tix aan tiriya waxay ka mid ahayd dalka iyo dibaddaba haweenkaa dulligu ku dhacay dunida afarteeda dacal baynu daadsannahay da-yarti duurkay galeen oo xabsaa la degay fadaha kuwaa ku daato dan laga lahayn marka caawa inaan soo kabanayno oon isku soo laabanayno oo maanta heshiiskaas annaga wuxuu noo yahay guul waktigay doonto ha qaadato waktigay doonto ha soo noqoto laakiin ka haweenaan waajib waxaa nagu ah inaan soola dhaweyno madaxdeenna iyo madaxda kale wadamada kalena aan u hambaliyeyno rajadeennuna mar walba waa guul way mahadsan tahay waxay ahayd marwe jawaahir baarqab guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir barnaamijka bandhiga waraysiyada ee radio muqdisho ayay si toos ah uga ugu waramaysay sagaashanka megahartis ayaad nagala socotaan muqdisho iyo gobolada ku dhow dhow halka dunida oo dhan aad nagala socotaan barta ee tabinta tooska ah ee radio muqdisho dot net xebihii dambe ee barnaamijka bandhiga ayaanu soo gaarnaye maanta waxay ku beegan tahay kowga agoosto kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii la asaasay dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya sagaal iyo toban sano ayaa kasoo wareegtay munaasabad lagu xusayo hadda waxay ka socotaa magaalada garowe ee xarunta puntland fagaaraha kasoo horjeeda madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya waxaa dadka munaasabadaasi soo qabanqaabiya ka mida maxamed faarax ciise gaashaan oo horena wasiir uga soo noqday dowlad goboleedka puntland khadka taleefonka ayaan kula xiriiray asagoo goobta ay munaasabada ka socoto ku sugan waxaan ugu horeyn weydiiyey bal siday wax u socdaan waxa weeye kowdii agosto kun iyo sagaal laba kun iyo toddobiyo toban sagaal iyo toban sano ayay jirsatay puntland aada iyo aad baana aniga iyo dadweynaha kaleeto waana u faraxsan nahay maxaa yeelay waa xaflad qurux badan oo qiimo leh oo barxadda xarunta madaxtooyada noogu horsoonaysa oo ay ka soo qayb galeen shacbiga qaybihiisa kala duwan madaxda saddexda gole golaha xukuumadda golaha baarlamaanka iyo golaha garsoorka diblomaasiyiin iyo muxuu ahayey qaramada midoobey laamaheeda kala duwan wakiilo ka socday ciidamada qarabka isu saraakiishoodii isimadii puntland yaan ku tirin kara hadda qofka maqan baanba jirinba marka aada iyo aad baa dareenkeyduna uu sarreeyaa sida dadka kaleetoba dadweynaha kaleba waxaanu leenahay hambaliyo sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqo oo ku gaareen shacbiga soomaaliyeed ee puntland degan oo ka mida shacbiweynaha soomaaliyeed ama puntland baan oran karo oo hooyadii muxuu ahayey hooyadii muxuu ahayey soomaaliya way bal waxaad ku sugan tahay halkii ay xalfadu ka socotay waxaa ka mid tahay qabanqaabayaashii munaasabada hadda soconaysa ee kowda luul kowda agoosto maalinta puntland la aas-aasay bal ka waran waa sidee dareenka goobta dadku sidee bay u arkaan xuska maalintani
anuu haddaor xafladii baan dhex fadhiyey waxaana ka socda waxaa la daawaday film ilaa labaatan hadda soconayay oo la farsaayara marka cilad waxay sheegaysay puntland sanooyinka bala dhaafay gaar ahaan sanadkan ugu dambeeyey guurihii la gaaray iyo waxyaalihii la qabtay baykabu ka sheekaynayey filmku wuxuu tusayay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideed iyo kowdii agosto in puntland la dhisay markii saddex iyo toban shir oo shirweynayaal soomaaliya loo qabtay oo dibadda lagu qabtay ama ha noqoto dalka kenya jabuuti etoobiya qaahira iyo masar oo waxba ay kasoo naasa cadaan waayeen oo dawladda a ku dharo weyday dadka puntland degani iyadoo isimadooda iyo siyaasiyiintooda ay hogaaminayaan waxay goosteen inay maamul iyagu ay leeyihiin oo iyaguna isku maamulaan kuna kala nabad galaan inay dhistaan una taagan islamarkaa soomaali raadinteedii iyo qarannimadii soomaaliyeed ayna ka luntay ee dagaalanka ee baabi'iyey inaynu dib u hanano marka labadii qodoba waxaan isleeyahay aad baa loogu guulaystay maxaa yeele haddaad xusuusataan oo halkan lagu qabtay garowe shirarkiisu inta geliyey in laga baxo muxuu ahaaye kumeel gaarnimadii garowe kow iyo garowe labo shirarkii ahaa daalkacayo heshiiskii ahaa kulligood halkan baa muxuu ahaaye lagu qabtay puntland taasi waxay himiladii labaad ee ahayd soomaali in la isla doono ayaa muxuu ahaaye halkaa ka hirgashay iyaguna muxuu ahaaye maamul fiican oo runtii ay isku maamuleen oo dowlad goboleed ku noqdeen ayaa muxuu ahaaye samaysteen marka aad iyo aad baa dareenku u kacsan yahay u wanaagsan yahay dekadii boosaasoo la ballaarinayo ayroboorkii boosaasoo la dhisay ayroboorkii garowe oo caalamiga oo gabagaba jooga daalkacyo oo la dhagax dhigay ballaarintii ayroboorkeeda jilad badan oo laisku xirayo waddooyinka ama magaalooyinka dhexdooda laga sameeyey ismagaal badan oo xarumo dowladeeda waxyaalo badan baa la qabtay waddada eldaahir iyo arigaano isku xidha meelaha ku tirin garaya mataqaana firka waxaasoo dhan runtii lagaga bogtay oo sheegayey xubnadii madaxooda waa dhiman tahay kooxda waa beri puntland baa iyaduna joogta oo alaka waadana ka dhigaysa riwaayad weyn soo bandhigaysa iyadana hab suugaaneed iyo hab farshaxan iyo tan lagu soo bandhigaysaa guulihii meesha filinka looga soo bandhigay iyaga suugaan ku cabirayaan koox kale waxaa jira la yidhahdo mahura oo gobolka mudug ka timaada iyo kooxo kaleeto oo oo ku midoobay waxa la yidhaahdo kooxda mihigaan
maxamed faarax ciise gaashaan oo ka mid ah guddiga qabanqaabada xafladda xuska maalintii la asaasay puntland oo ku beegan kowga agoosto maanta oo kale dii oo hadda ka socota magaalada garowe xarunta puntland oo la hadlayey barnaamijka bandhigga waraysiyada ayuu ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray soona jeedinaya anigoo cabdishakuur ali axmeda maxamed cabdi qalaf ayaa barnaamijka farsameynaya waxaanu idinkaga tegaynaa heestii waa su-aal da-weyne dalkayaa iskale heestaasi waxaa midhaheeda iyo laxankaba saaray maxamed nuur shareeco halka ay ku luuqeynayaan fanaaniinta qaranka ee horseed ee ciidanka xooga dalka barnaamijka bandhigga waraysyadana iyada ayaa u dambaysa waxaana xusid mudan weliba in heeskan la qabtay labaatankii bishii labiyo tobanaad kun sagaal boqol sideetan iyo afartii nabadgelyo
daweyne dalkayaa iskale waa su'aal da'weyne dalkayaa iskale qabiilka diidaale midnimada doonaale kan qabiilka diidaale midnimada doonaale
wax kasta u duqaato udib jiray dhexdiisaale
kan dejiyay aqoontu dadku ka aflaxaanu daabaca tacliintaani
dalaga iyo beeraha kalyaanbada u daadko dhaqaalaha
durkinayaale dhaqala durkinayaale kandajiyey aqoontu dadku ka aflaxaanu daabaca tacliintaani